dalka talyaaniga doorashada baarlamaaniga ah ee waddankaasi natiijada ayaa u muuqata in xisbiyada ay ku kala sarreeyaan haatan waxaase kuraasta ugu badan ku guulaysta xisbiga leegada oo ay ku midoobeen xisbiyo badan sidoo kaleetana uu ku jiro silvia berlusconi oo ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi waa markii ugu horreysay oo sidoo kaleeta xisbiyadaasi mid ka mida uu kasoo baxo qof madoowa oo kasoo jeeda dalka nigeria ninkaasi oo noqday mudane baarlamaankaasi ka tirsan dalalkaasi haddaba wargeeskada republika ee kasoo baxo magaalada roma waxaa u shaqeysa suxufiyadda shukri siciid waxayna iga warantay natiijada doorashada
doorashadii abaya waxaa kusoo kormay in horta la xaqiijiyey hadda qolo walba intay haysato inay qolyihii five starka ahaa ee xisbiga ugu horeeya ay yihiin waxay haystaan soddon iyo saddex ku dhowaasho soddon iyo labo dhibic sagaashan iyo waxaasay haystaan waxaa ku xiga qoladii berlusconi oo laakiin group isku wada xiran ahoo saddex xis afar xisbi ah oo kan ugu weyn uu yahay ayagu waxay kuwaasi keeneen iyagoo dhan oo afar xisbiyahoo isku xiran maxay dheen soddon iyo toddoba bay keeneen korumkii waxaa ka maqan saddex bundaa ka maqan afartan baa layska rebi waayahay qolyahaas waxaa qolada ugu dambaysa waa kuwii general leftigi iyo iyagii oo dhan haddii laysku geeyo afric ilaa waxa weeyaan waa saddex iyo labaatan weeye iyagoo dhan haddii laisku gaariyo b d iyo qolyihii mas-uulka hayeyna labaatankii bayba kasoo ka hoos mareen waxay marayaan sagaal iyo toban bay marayaan mafahmi waa garta shugriyay marka qoladan five starka ee southka ku guulaysatay amaba dhinaca koonfurta iyo leegada isbahaysiga xisbiyada kala gedisan ee berlusconi uu asna ku jiro ee ku guulaystay dhinaca waqooyiga oo soddon iyo toddobada helay bal waxaad iiga warantaa maxaa u sababay iyaga inay guulaystaan oo ugu sara maraan waxa weeye qolyahan oo berlusconi iyo kuwa leegada ah oo oo magaciisii rasisiga ah oo midabtakoorka ku jira waxay reer yurubkana kasoo horjeeda putin iyo ruushkana gacansaar laleh waxay kasoo horjeedaan waxay ku guulaysteen dhinaca nooradka nooradkay ku guulaysteen oo warshadaha leh sababtu maxay tahay ballanqaad dhaqaale bay sameeyeen inay taxiga ka ya baymentga ka dhimahayaan shirkadaha ay taxiga ka dhimahayaan ay canshuura qaadida yaraynahayaan waxa u odeeyey wadanka intiisa horu madhay oo dhaqaalaha leh oo kambaniyada waaweyn ay ku yaalaan waa kow midda kale oo kuwaan five starka ah oo shanta bilood ah oo ninka majaajiilisaha uu hogaaminayo waxay ku guulaysteen dhinaca southka southka maxay ugu guulaysteen waa dhinaca mediterraneanka iyo xuduudda lale waqooyiga africa oo doomaha iyo kasoo galaan seyshil iyo nepal iyo wadamadaas oo dhan bay ku guulaysteen sababtu waxa weeye waxay qaa ballan qaadeen lacag dadka mashaqaystayaasha ah oo shuqulka haysan ama aan hawsha haysan oo laa shaqada waayey bay mushaar u ballan qaadeen mushaar weyn bay u ballan qaadeen oo sideed boqol iyo afartan euro inay qof walba oo oo talyaaniyahoo waddanka jooga oon shaqo haysan ay siinahayaan waxay ugu yeeraan reedito di jadadinaansa ay ugu yeeraan mushaarka waddaniyiinta waa garta waa yahay waa garta shukriye dhinaca kale waxaa jirto in uu kasoo galay nin madow ah oo asalkiisa africa kasoo jeeda nigeria bal iiga waran taasna sidee ayay u dhacday ama saameyn ay u yeelanaysaa oo dadka afrikaanka ee wadankaasi jooga ama u dhashayba ay u tahay wax dhiiro gelinayso ninkan waa runta waa ninkii ugu horreeyey oo sinaadka talyaaniga yimaada horta ninkii ugu horreeyey ma aha barke waagii oo romanisku ay jireen senator romed madow iska daya waxaa jiray faras baa xataa waxaa laga dhigay senator laga dhigay oo ku jira taariikhda talyaani waa naga waxbarashada kusoo baranay faras baa xataa ahaan jiri oo nin dhan oo imberatore imberatore augusta uu ka dhigay faraskiisa senator ka dhigay taas soomaalidu waa ka helaysaayo waa ku qosleysaa markaan faraha ka qaadno ninkan faras ma aha waa nin nigeriana waa nin lixdan iyo laba jir weeye maxaa haydeen naag talyaaniyuhu qabaa afartan sanuu wadanka talyaaniga ku noolaa wuxuu laba jee shahaado jaamacadad buu haystaa bay leeyihiin laakiin wuxuu haystaa jaamacad oo engineering informatic ah employer weeye oo company wuxuu leeyahay maxaa haydeen informatica ah oo waxaa u shaqeeya labiyo toban qof labiyo tobankaas qof ayagoo dhan waa caddaan talyaaniya weeye wuxuuna ka yimid meesha xudunta magaalada bergamo la yidhaahdo oo bergamaaska oo ay kasoo askuntay oo lombardiya ku taalla oo waddanka gobolka ugu dhaqaalaha badan milano ku dhow buu buu degan yahay halkaas oo leega ku dhalatay wuxuu marka leega ka mid yahay oo kaarka leegada uu haystaa afar iyo labaatan sano waa waxaa jirta sahroy aan kuugu daro wiilka cayaartooyga ah oo maji messengerna u shaqey u ciyaari jiray interna u ciyaari jiray oo hadda monaco oo u ciyaara oo ballotelli la yidhaahdo mario ballotelli iyo facebookgiisa iyo instagram wuxuu ugu soo qoray instagram oo ninkanayto oo waxaa la yidhaahdaa tony ewobi baa la yidhaahdaa oo nigerianka oo sanad ka noqday tony ebolba waxaan u malaynayaa buu yidhi inaan laguu sheegin aysan kuu sheegin inaad madow tahay
wa garta wa garta marka waxa weeye waa laga helay joornaalada dhan baa laga soo daayey marke ballotelli markuu waa wiil oo gana familigiisu ku dhasheen laakiin halkaanay joogi jireen asaga waxaa korsadoo magacay siiyey family talyaani ah oo isoo aabihii hooyadiis ay italy joogaan cayaartooy caana weeye laakiin wuxuu aada ula kulmay markuu xataa u ciyaarayay xulka qaranka talyaaniga dad ku banaanbaxa oo si ratism ah ula dhaqma marka aada buu u ogyahay marka saasuu ugu soo qoray maaragtay kuma ayna sheegin inaad madowdahay shukri siciid oo ah suxufiya degan magaalada rome ee dalka talyaaniga una shaqayso wargeeska la republica ayay taasi ahayd oo khadka telefoonka iigu warramaysay